dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho
kulan u caana wanaagsan meel walbaa joogtaan si kasta maqalkan idiin soo gaariyo kusoo dhawaada barnaamijka xulashada waraasada xilli walba hadaana kale aad maqashaan marka laga reebo habeenaba jimcaha
haddii ay shalay samayd qab iyo samir ay lahayd aadmiga isula sarraysay soomaalida maanta joogta saluug badan baa ku dhacay soomaalinimadii saluuge dhaqankoodii suubanaa saluuge waddankoodiina saluuge qarannimadina saluuge midnimadoodina saluuge madaxdoodina saluuge magacoodina saluuge midabkoodina saluuge afkoodii samaana saluuge ummaddan isi saluugtay inaanay ka sarrayn cidina allow sadrigeeda geli soomaalida maanta joogta xumaantahaaswadaadi abuurtay ooda bixsiimay siisay ummadii nebigiyo soomaaliya ku arooray
mar kale kulan wacaanoo wanaagsan waa sabdi axad ay soo gelayso taariikhda ku aastaysan tahay toddobada bisha labayo tobnaad iyo nofembar sannada labaatan toban sagaal qodobada barnaamijkan caawaan ku soo qaadan doono haddii allah wadda laga hela waxaa qayb ka noqon doona roob dabale wata ayaa ka da-a deegaano ka mid ah maamulka puntland meelaha qaar waxaa lasoo werinayaa in ilaa hadda ay ka go-onto isgaadhsiinta shacabka ku nool deegaankaasi waxay caawa dareemayeen cabsi xoogan oo ah in duufaano iyo roobo xoogle ay ku dhiftaan qaybo ka mid a gobolka gardafuw iyo degmada ayl ee gobolka nugaale ee puntland tuulooyinka ku teebsan xeebta badda hindiyan ooshanka ee bayra ilaa ayl in maaragtay intaa udhaxaysa dad badan ay ku xoolo waayeen laakiin roobka hadda ay runtii markaan ku qiyaaso waa roob roobkii hore oo ka dihi jira degaanka ka duwan faahfaahin ku saabsan ayaad goorno maqli doontaan waxyaabaha kale caawa barnaamijka ku dhegaysta doontiin waxaa qayb ka noqon doona maamulka somalilan ayaa ka qayl dhaaminaya maamul cusub oo dowladda federaalk soomaaliya a ka dhisayso qaybo ka mid a gudaha maamulkaasi war ka soo baxay maamulka somalilan ayaana idiin soo gudbi doonaa goorro waxyaabaha kale caawa barnaamijka ku dhegaysta doontiin waxaa qayb ka noqon doona dowladda kenya ayaa caawa shaacisay in saraakiil aad u fara badan loogu dilay weerar xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay ku qaadeen gobolka qoybir ee waddanka kenya warar madax bannaan oo helino ayaana faahfaahin ku saabsan idiin soo gudbi doonaa waxyaabaha kale caawa barnaamijka ku dhegaysta doonteen waxaa qayb ka noqon doona golaha shacabkai baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa maanta mar kale ka dooda sharcigaasi waxayna qaarkood maanta ay sheegeen in haddii la raaco nidaamkii lagu soo xulay xubnaha baarlamaanka ee labada kun lix iyo tobankii ay baarlamaanka iyo madaxda dowladda federaalk soomaaliya ay la imaan doonaan fakir taabacsan ururka al-shabaab ee soomaaliya ka dagaalama marka doorashadii labada kun iyo lix iyo tobanka nidaamka haddii loo naqlo waxaa marka halis loo yahay in in la helo baarlamaan markaa uu u badan yahay shabaab ama la doorto markaa madaxweyne shabaab ama wax fikir shabaab markaa wato
eedaysanyal loo haysto taliyihii boliiska qaybta gobolka hiiraan ee balweyne ayaa maanta ka soo muuqday maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya faahfaahin ku saabsan ayaad goorro maqli doontaan waxyaabaha kale caawa barnaamijka ku dhegaysta doontaan waxaa qayb ka noqon doona shir looga hadlayay horumarinta dhaqaalaha iyo siyaasadda qaranka ayaa maanta magaalada caasimada ah ee muqdisho ka furmay shirkaasi mas-uuliin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa ka qaybgalay goorro ayaan idiin soo gudbi doonaa haddii allah awooddala laga helo qodobada kusoo koranta barnaamijkan kuu jirno ayaad maqli doontaan xubintii kalamaan qaybaha dambe ee barnaamijkan aad ku dhegaysan doonteen heystaan tabinta iyo diyaarinta barnaamijkan waa anigoo xasana saaxiibka cumar axmdurahim saxiifaha barnaamijka caaw dhanka farsamada ay qaabilsan ee waa mar kale iyo xulashada waraysyada kulanasansaxiibbil kusoo dhawda barnaamijkan waxaan ku bilaabayaa qaybo ka mid a deegaanada puntland oo ay ka deen roob dabayleeto kaasoo geystay khasaare isku jir kuwaasoo geystay khasaarooyin isku jira dhimsiyo dhaawac iyo mid hantideed waxaan dadka deegaankaasi caawa ay dareemayaan cabsi xoogan oo ah in roob iyo duufaano kale ay ku dhiftaan qaybo ka mid a deegaanada maamulka puntland deegaano ka tirsan maamulka puntland waxaa maalmin lasoo dhaafay ee ka da-ay rooma hiigaan ah oo dabalwati kuwaas oo kusoo laalaabtay daadi xoogan oo kusoo rogmaday qaar ka mid ah wadooyinka waaweyn ee deegaanada maamulka puntland taasoo sababtay in hakad uu galo isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha qeybo ka mid ah deegaanada maamulka puntland sida wararka cawaan kulin ay sheegeen roobkan ayaa ka da-ay gobolka bari gaar ahaan deegaanka xeebaha dhece kuwaas oo saameyn xoog leh ku yeeshay dadka deegaankaasi iyo kullumaystada oo hakeeyey howlihii jilaabashadooda ilowraadi lagu kalsanaan kara waxay caawa ay noo sheegeen in magaalada garowe xarunta gobolka nugaal ee puntland ilaa degmada ayl ee isla gobolka nugaal oo ka da-ay roob xoog leh oo mihigaan ah oo la sheegayo in qeybo ka mid ah uu khasaare xoog leh caawa ka dhaliyey maamulka gobolka bari ee puntland waxa ay hakiyeen isu socodka gadiidka ee magaalada dekeda leh ee boosaaso iyo deegaan kale oo ka tirsan puntland waxaa lagu amray gaadiidleyda in aan xilliyada habeenkay u safri karin qeybo ka mid ah deegaanada maamulka puntland meelaha dhibaatada ay ka dhacda waxaa ka mid ah gobolka gardafuu oo ka tirsan ee maamulkaasi puntland waxaana mas-uuliyiinta ee deegaankaasi oo caawa qaadka telefoonka aan kula hadlay ay noo sheegeen in roobkii maalmin lasoo dhaafay ka dahayay ee gobolkaasi iyo sidoo kale qeybo ka mid a gobolka nugaal ay geysteen khasaarooyin kala duwan maxamuud axmed caynab oo ah gudoomiyii hore gobolka gardafuy ee puntland oo caawa qaadka telefoonka igu warramay wuxuu ii sheegay in roobkii ka daa qeybo ka mid a gobolka bari ee puntland ay geysteen khasaarooyin kala duwan oo u sheegeen in si gaar ay u geysteen doomo ee lagu laayahay qeybo ka mid a gobolka bari ee puntland iyo gobolka gardufo uu sheegay in roobka ka da-ay ay dhimashadii dhaawac ay ka dhalatay aada baa umahadsan tahay raadiyo cadaado sidaad la socoto ilaa khamiistii roobab baa ka da-ayay qolada puntland maantay oo ugu dambaysay ay caasimada garowe xoog ku lahaayeen marka anugu haddaan soo noqdo gobolka aan joogo gobolka roobka ilaa khamiista ayay ka da-ayeen haddaan aan kula hadlayo adiga nashaac ka hor waa yacni roob aan badnayn baan lahayay laakiin roobka xoogiisu habeen hore iyo shalay buu ahaa gobolka intuu ka kooban yahana roob maaragta caamiyaan uu ahaayo qadda ka soo kaxayo waa kaas maaragtay ilaa iyo halkaa ku wajahan oo garowe iyo ayl iyo sii maraya karkaar iyo bari iyo dhammaan gardafu iyona wuu ka daay waa gartay marka roobkan ka da-ay gobolka gardafow ee puntland ma jiraan wax khasaare ay geysteen roobkan hadda da-ayay labadii maalin ugu dambaysay khasaaro naf iyo maal ayaa jira runtii intaan aniga hadda ogahay hal nin oo maaragtay caraba oo carabtan yabanta badda ka shaqaysta ah oo mayskiisii hadda liyaal cadla ayaa maaragtay wax dhimashaa anigu soo kor istaagay waa la sheegayay dowlado kale oo maaragtay dada la-yahay iyo laakiin anigu intaan ogahay midkaa dhimashadiisa ayaan xaqiijin karaa waxa kaleeto oo xaqiijin karaa doon maaragtay dhinacaas aan dhigi karo galmudug iyo dhinacaas kalahuur iyo maaragtay xardheere iyo xaggaasaa laga soo raray oo yaman ku socota afar iyo toban tan oo kalluuna siday soomaali leedahay reer puntlandna ayaa meel la yidhaaho raasiga raasi caseyr cirifkiisa dhinacan badda cas kaamo ku burburtay habeen hore doontaas raggi saaraa adiga hal nin baa ugu dhaawac weyn oo lugta dhidix laba meelood ka jabay sida lay sheegana lugta oo dhan maaragtay lafii ka dhammaadeen oo marash oo kale ay tahay oo maaragtay doontii doontuu ku caariday iyo doonta isu qabtay dhaawacyo yar yara oo dadka ragga kale soo gaaray way jiraan laakiin ninkaasa ugu dhaawac weyn raggiina waa la badbaadiyey sooxin bay ku sugan yihiin ninkaas ilaa hadda maaragtay wax adiga gargaar yar ma ahane ma uusan helin maaragtay waxaan gargaarka deg deg ahayn daktar weyn ama maaragtay wax ka qabta lugtaa sababta waxa weeye wadaduna waa xiran tahay badana laguma safri karo wadaduna waa sii hore u booday lafa goray dooxin bay ku sugan yihiin dadkaasi doontiina waxaa lay sheegay iyadii hantidii saaraysa inay burburtay waxaa kaloo jiray calula buur boolinog la yidhaahdo dhinaca xaaboyga xigta ama raasi gardafiil buurta la yidhaahdo geeskeeda doon yaroo dabajeex loo yaqaan oo hawaaridan waaweyn wax yar ka weyn oo la yidhi hal tallaagada oo afar tan qaata ayaa saaran niman yabaniyin wataan ayaa iyadana ku caariday ku datay kow iyo toban nin ayaa saaraa nin baa ku dhintay toban ninna way soo badbaadeen shalatoole baan maaragtay nimankaas rag magaalada ka tegay ay magaalada meel dhinaca maaragtay galbeed ku xigta caruure kasoo kaxayeen magaaladaa la keenay halkaasaan maaragtay dar iyo loogu urushay cunto iyo guri la geeyey saakana waxaan roobku markii uu kalaadla helay ayaanu may tiraadinay meesha loo yaqaan afkalahaye oo qoodhinoog u dhow xaaqo ka xigta ayaa maydkii laga soo helay maydkii hadda wuu yaal waxaa laga sheegay doon kasoo shiraacatay meesha loo yaqaan magaalada ail oo yaban ku jeeda oo kalluun sida ayaa ninkaa dhintay nin walaalkiisa naaqwada ka yahay ninkaasaan soo hadlay wuxuu yidhi ha layla sugo ma qaadi doonaa yaban buu udhigi doonaa maydka mase waa la aasi doonaa weli ma hayno
ugu dambeeye waxaan rabnaa roobkan meelaha ay ka da-een meelaha saameynta badan uu ugu geystay oo gobolkan hadda iga hadlayso aad ku sugan tahay waa meelo ma
sidaa horta adeer og tahay roobkii hore oo da-ay ayaa waddadii halbowlaha u ahayd gobolka gardafu ugu weynayde loo yaqaan lafa gore ayay gooyeen waddadaasaa dhammaanba way goonayd haddana roobkii hadda da-ay oo shalay iyo maaragtay duraasoole da-ayay xalay habeen hore habeen saddexaad cid war uhaysaa ma jirto maxaa yeelay aaga ay ku taal oo laysuma gudbi karo waxaana maaragtay hadda soo siyaaday waddooyinka yaryarkaa oo maaragtay isku xeeran sida waddada agdaayiir isku xigta tuulooyinka maaragtay talamuge ilaa kaware faranfar iyo ximisiyo hursare waxaa maanta laga sheegay inay go-an tahay oogaadoo si tembrary awal loo marayay si kumeel gaara waxaa wararka ku helaynaa iyadana in maaragtay roobka dambe ay waxyeeleeyeen markii hore waa laga sheeqeeyay intii kalaada ahayd marka waddooyinkaas haddee waddadii ugu weynayd gobolka awal bay goonayd haddana waxaan maaragtay isleenahay dee meel awalba goonayd roob dambana kusii da-een iyada waa dareemi karaysaa waa garta marka waddooyin kale oo awal furaay oo isu socodka gobolka dhexdiisa ayaa go-ay laakiin dhinaca biriga marka laga hadlayo saaka waxaa la hadlay muudiye taageer baargaal tuulooyinka hadda kuu tirinayay barxa ima sheegin wax khasaare ah oo roobka uu geystay oo maaragtay naf iyo maal ah waxaa lay sheegayey tuulooyinka ku teebsan xeebta badda indian oceanka bayra ilaa ail in maaragtay intaa udhaxaysa dad badan ay ku xoolo waayeen weli xogta rasmiga dhinaca shishe warkama hayo waa garta marka roobkan da-aya kuwakan laga cabsaqo bayna ka da-an qaybo ka mid ah gobolka hadda iga hadlayso ee gardafo iyo dhammaan deegaanada puntland waa roob noocee maxaa ku qiyaasi karta roobkan roobka la arki jira deegaan iska da-i jira ma yahay mase waa roob ka duwan oo loo malayn karo in khasaaraha hadda aad sheegayso mid ka badan ay ka geysan karaan deegaanada puntland aad baa umahadsan tahay adeer horta ilaahay baa maaragtay waxaya saadaashu hadda mar dhaweydan qolada saadaasha riboodkooda la xiriirayay waxay sheegayaan beritooda axada in maaragtay roob dabayla wataa ay kusoo aadan yihiin deegaanadan laakiin ilaahay baa maaragtay xaaladda maamula laakiin roobka hadda adeer da-ay runtii markaan ku qiyaaso waa roob roobkii hore oo ka dihi jiray deegaanka ka duwan dadka markaan waraystay waayeelka iga waaweyn aniga waxay sheegeen roob roob la dhihi jiray yawax dheere iyo marxiliyo hore da-ay inay roobkaanu la mid yihiin laakiin runtii roobabka hadda sida roobabka ay u da-een oo xoogooda inta uu leeg yahay iyo sida ay maaragtay runtii u badnaayeen iyo waxyeeladu isma lahaa marka laga reebo dhinaca waddooyinka oo qaybta ugu waaweyn awalba goonaayeen roobab aada mihigaan u ah baa da-ay oo ka da-ay degaanada laakiin ilaahay nimcadiis wax maaragtay waxyeela ah waxaa moodaa dhinaca badda dabayluhu ayay ku badnaayeen dhinaca birigaa dabaylba ma lahayn inta badan iyadoo meelaha qaybtood sida xoogaad iyo laga soo sheegayay dabaylo maaragtay yar oo oo beero iyo ay maaragtay ay la maaragtay baabi'isay laakiin runtii awalna dadku digniin hore ayay qabeen oo mar walba maaragtay qaydadhaan ayaa imanaysay oo soomaalidu inta badan gaadiidka ximadaha loo yaqaan runtii way maaragtay banaanka ayaa lasoo dhigay ama meelaha marsooyinka ayaa la geliyey dooyuhuna inta badan marsooyinka waaweyn ee xaabo iyo ka mid yihiin bariidle iyo ayay maaragtay ku jiraan khasaaraha u badan oo ama hadda sidaan kuu sheegayo dhimashada ninkan iyo hawaari la sheegayo anigu aana soo dul istaagin iyo waa carabta oo iyagu maaragtay baaqyadaa ka dhaga furaysa inta waa badan gartay oo badda ku gudoomiye jiidada innaga waxaan ka rabnaa soomaalida dhankan haddaan soo soo aadno taas ee halka gobolka bari ee, deegaanka layraa il roob xoogan oo mihigaana maanta ka da-ayay ee, khasaare kala duwan ayuu dhaliyay sida warar kala duwan ay nagu soo gaareen ay sheegayaan marka xogta aad ka haysa deegaankaasi intay leegtaa
aad baa umahadsan tahay ee, runtii een, deegaanka een, ee, waxaa lay sheegay deegaanka gobolka ayl waxa weeye waa nugaal ma aha bari bari meesha la yidhaahdo waxaa lay sheegay ee, saddex gaari maaragtay magaalada boosaaso bari ag- meelaha agteeda inuu roobku maaragtay kula tegay dadkii ee, in la badbaadiyey ee, runtii ayaa warar ribood ku helaya Een, dhinacaas ee, sidaan kuu sheegay een, maaragtay gobolka nugaal iyo gobolka kakaaris galkooda dhinaca xeebta indian oceanka ee, waxaa laga soo sheegayaa ee, dad badan inuu xoolo maaragtay ee, roobku ka laayay Ee, runtii een, magaalada ayl oo laga cabsi qabay saadaashuna sheegaysay ee, in maaragtay roobab dabayla wata ay kusoo aadan yihiin Ee, wararka aan helayno een, mar dhaweyd oo aan la xiriiray garowe waxaa la ii sheegay saakay in maaragtay laga baksanaa maxaa yeelay ateenada golis ayaa la waayey Ee, taasoo loo mareeyey markii hore maaragtay in dabaylo xoogan ay ku dhifteen oo ateenadii tuureen laakiin nasiib wanaag mar dambe waxaa maaragtay dadka lagula xiriiray ee, shirkadda loo yaqaan samtel ee, sidaa darteed ee, waxaa la ii sheegay ilaa iyo hadda ayl wax dhibaato ah lagama soo sheegin ee, roobab maaragtay ee, ee, aan badnayn ayaa ka dacay roobabka xoogooduna hadda maantu ku aadanaa Ee, waxaa kaloo ee, wararka la sheegayaa in maaragtay dad badda ee, lagu la'yahay Ee, waxay kaloo ii sheegeen wararkaan helayay ilaa ee, shan maaragtay doonyaha yaryarka ee loo yaqaan ee, samadaha in maaragtay la la'yahay Ee, runtii laakiin waa degaan ee, iga fog iyagana aanan taleefon kula xiriirin Ee, laba saac ka hor waxaan la xiriiray nin ku sugan magaalada maaragtay ee, bad bad magaalo la yidhaahdo oo ee, dhinacaan maaragtay ka soo ah xagga ee, suud iyo kirmaan Ee, ninkaas wuxuu ii sheegay in magaaladaas laga baxay laakiin ilaa caawa ilaa galabta ayaan ogaanaynaa xaqiiqda rasmiga ah waa gartay marka ee, cabsida guud way jirta oo roob uu xoogan ayaa kusoo wajahan deegaanka marka dadku maxay dareemayaan ee, mise laga guuray ee, deegaanada qaar oo leedahay hadda wax laga cabsi qaban roob ay kusoo wajahayn iyo meelaha biyo fariisadka oo deegaankaasi hadda iga hadlaysa ah bal xaaladda guud ee deegaanka igala hadlayso roobkan ee, kusoo wajahan cabsida laga muujinaya intay laegtaa
guud ahaan adeer horta ee, sidaa la socoto maalmahan ee roobabku ay da-ayeen waxaan ku sugnahay magaalada cawle caasimada waa gobolka Ee, meelaha kale taleefon maahan isu socod ma jiro laakiin ee, bulshada waxaad dareemaysaa ee, runtii farxad baa ka muuqata Ee, roobabkan ee, ilaahay way ugu xamdiyayaan Ee, waana roobab ee, lagu deegsaday muddo badanna degaanku wuxuu abaar laakiin een, cabsida way jirtaa oo waad dareemaysaa Ee, guryihii ayaa maaragtay ee, biyihii soo wada daayay roobku een, yacni waqti badan iyo isagoo xooganaa een, haddana saadaasha ilaahay baa dadku mar walba ku xiran yihiin ee um- la sheegayo oo leeyahay bari dabaylo iyo roobab ayaa kusoo aadan Ee, weli maaragtay ee, gobolka hadda anigu aan joogo ee gardafuw intaan la hadlay magaalooyinka iyo magaalada aan ku sugnaay ee calule cid maaragtay magaalooyinka ka baxay iyo cid ka barakacda ma jirto ee, laakiin dadku dadku way digtoon yihiin meel walba oo meelaha godan iyo meelaha tooga ee, runtii ee, toogana inta badan biyaha marayo weli socda ee, runtii marka dadku way la socdaan mar walba saacad walbana riboortka kasoo dhacaya waa ee, maaragtay u gudbinaynaa meel walba oo aan la xiriirno
maxamuud axmed jaamac oo ah gudoomiye hore ee gobolka galdafuy ee puntland ayuu kaas ahaa oo iga waramaya roob xoog leh oo maalmi lasoo dhaafay ka daayay qeybo ka mid ah maamulka puntland oo roobkaasi uu saameyn mid hantideed iyo mid nafeeba ka geystay qeybo ka mid ah deegaanada maamulkaasi xulasho ware sidaa dhegeysanaysaa reedhow cadadha waad la socotaan intaan ka bixin wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dimuqraadiyiinta puntland maxamed cabdiraxmaan dhabncad oo warbaahinta ay kula hadlay magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaale ee puntland waxa uu faahfaahin uu ka baxshay roob dabayl watay oo ka da-ay deegaanka hadda aan ka warramaynay ee puntland ka tirsan wasiirka waxa uu sheegay khasaare nafeed iyo mid hantiyada ay sababeen roob ka socda deegaanada puntland islamarkaasna ay wadaan gurmado kala duwan oo loox lagu qabanayo ee dadka ku dhibaatoobay roobka dabayla wata ay ka dae qeybo ka mid ah deegaanada puntland cabdiraxmaan dhamancad waxauu xaqiijiyay dhimashada hal qof oo dhintay gobolka bari doonyo ay la tageen biyaha iyo babar wadooyinka uu sheegay in deegaano ka tirsan maamulkaasi roob xoog leh kadibna ay gudoomeen wadooyinkii isku xil lahaa deegaanada maamulka puntland caawa wararanka helena deegaanada puntland waxay sheegayaan in hadda aan la hadlin roob mehigaan uu ka da-ayo aagga ee deegaanka ayl ee gobolka nugaale puntland aana halkaas lasoo warinayaan in roobkaasi ay yihiin kuwa dabeel wata islamarkaasna caawa ay ka go-an isgaarsiinta qeybo ka mid a deegaanada puntland taasoo la sheegay in saameyn ay ku yeesheen roobkii iyo dabiilihii maanta qabsaday qeyba ka mid ah deegaanada maamulka puntland waxay waraa kusoo kordhaa ee roobka dabayla wata ee ka da-aya puntland waan idiin soo koobi doonaa
dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada
dadyow qubay oo ka tegay wixii qaadir xallilay
xulasha hurasada ay dhegeysaan saari dhawcadan oo la socotaan waxaan aadayaa magaalada caasimada ah muqdisho oo maanta doodtii ugu adkeed ay ku yeesheen xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya kadib markii ay maanta ay ka doodeen ee sharciga doorashooyinka qaranka waxaa maanta sabdi ah magaalada caasimada ah muqdisho ee kulankooda caadiga ahaa ay ku yeeshay xarunta villa hargeysa ee magaalada caasimada ah muqdisho xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya kulanka xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya maanta yeesheen ayaa ajendihiisu wuxuu ahaa sii wadida dooda arrinta labaad ee sharciga doorashooyinka qaranka oo dhowaan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya loo qaybiyey xildhibaanada ayaa intaas kadib waxay gudagaleen dood xoog leh oo ku aadan sharcigaasi waxaana ee xildhibaanada qaar ka mid ah oo golaha shacabka ka tirsan ay sheegeen in haddii marka lagu celiyo ee qaabkii loo soo xulay xubnihii baarlamaanka ee labada kun lix iyo tobankii ay dalka ay soo geli karaan ee xildhibaano iyo madax aaminsan fikirka ururka al-shabaab ee soomaaliya ka dagaalama marka doorashadii laba kun iyo lix iyo tobanka nidaamka haddii loo naqlo waxaa markaa halis loo yahay in in la helo baarlamaan markaa uu badan yahay shabaab ama la doorto markaa madaxweyne ee shabaab ama wax fikir shabaab markaa aa wato Ee, marka waxaan ku bogaadinaa ee, guddiga ee, nidaamka uu soo qorayo hadda maxaa la dhihi jiray ee, one man one vote eh marka waxaanan ka ahayn one man one vote in waddankan uu ka dhicin aa- aa- aa muhime yani ee, bulshada soomaaliyeed konton sano in ka badan ee, wax doorasho maxaa la dhihi jiray ee, qof iyo codda kama dhicin marka xaqooda dastuuriga in loo celiyo waa wax muhiim oo meesha ku jiro intaa kadib mudan guddoomiye ee, waxaan eh, wax ka qabaa laba qodob eh, qodobka saddex iyo tobanaad eh, doorashooyinka labada gole ee baarlamaanka federaalka ah, sida eh, hadda ay usoo qoreen guddiga eh, waxay tahay xisbigii ku guulaysan waaye doorashooyinka labada aqal cood u dhigma boqolkiiba afar ah, tirada guud ee codadka ama saddex iyo toban xubnood ee labada gole wuxuu luminayaa jiritaanka xisbinimo xubnaha la door- la doortayne waxay u joogayaan sidii madax- si madax bannaani ah ama axsaab kale ay ku- ku bireen aniga qodobkan waxaan ka qabaa horta xigmadda ka dambaysa in eh, threshold loo subiyo ah, meesha aniga waxay la tahay in aanan la helin qabiil ama guruub yaro intay isku imaadaan aanan subsan xisbi marka si loo ilaaliya midda aniga waxay la tahay afartaa in laga daayo sideedii hore markii hore boqolkiiba toddoba ay ahayd in laga dhigo ama korba loo sii qaado eh, si markaa maxaa la dhihi jiray xisbiye adag ee waddankii u yeesho Ee, isla qodobka qaybta labaad ah, oo dhehayso maxaa lii jiray ee, ee, ee, qaybta labaad dhehaysa xubnaha la doortayna waxay u joogayaan sidii madax bannaan aniga waxay la tahay qofka markii la dooranaayo oo lagu dooranayo magaciisa xisbiga in bulshada ay fiirinayso manifestoga ama ajendaha markaa xisbiga uu wato muwaadinka markaa bixinaayo ee, codkiisa bixinaayo inuu u bixinaayo ee, ajendaha iyo boolistiga markaa uu xisbiga u wato qofkii hadduu xisbiga ka baxo marka wuxuu ka baxayba dee sababtii aan markaa ku doortay marka qofkii xisbigiisa ka baxo xisbigu ku- uu ku imaaday ka baxo in uu luus gareeyo ama uu waayo xubnimadii ee, baarlamaanka markaa oo dib loogu celi markaa maxaa la dhihi jiray ee, ee, ee, doorashadii ee, deegaankii Ee, waxaa ka- ee, qodobka afar iyo tobanaad mudaynta taariikhda doorashooyinka la qabanayo ee, waa qodobka afar iyo tobanaad faqradiisa saddexaad Ah, hadda wuxuu qoran yahay guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka waa in ay mudeeyaan taariikhda doorashada ugu yaraan boqol iyo siddeetan maalmood ka hor ee, wakhtiga ay codbixintu qabsoomayso boqol iyo siddeetan maalmood waa lix bilood lix bilood ka hor waa lix bilood ka horna doorasho haddaa la shaaciyo waddankii wuxuu gelaa ee, ee, marxalad doorasho election mood buu gelaa shaqooyinkii wada socdayna waa istaagayaan marka aniga qodobka waxay la tahay in sidiisii hore markii hore uu ahaa loo soo celiyo la waa in la raaciyaa sagaashan maalmood ka hor ama waa saddex bilood waa mahadsanta
rofeor maxamed sheekh cismaan jawaare oo ah gudoomiyihii hore ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya oo maanta khudbad ka jeedinayay kulankii golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya wuxuu sheegay in baarlamaanka looga baahan yahay in awood u yeeshaan kadooda sharciga islamarkaasna sharciga doorashooyinka qaranka ay meel mariyaan wax ka bedelkii dastuurka qodobkiisa lixdanaad lagu kordhiyey faqrad saddexaad mudane haddaa xasuusantihiin baarlamaanka sagaalaad qodobkan oo lixdanaad wuxuu ku kordhiyey faqrad maadaama siyaasadeenna ay xasilooneen oo isbabedel uu jirayo in barlamaanka kani uu fadhinaayo ilaa barlamaan kale yimaado haddii doorasho dhici weyso uu joogayaa hadday doorasho dhici weyso barlamaanka waa sii jiraya waa sii soconaya wuu joogayaa muddo kororsi ma aha laakiin waxaa weeye wuxuu diidaa faraaq haddii hal sana ay gasho sanada waa jooga hadday laba gasho labaduu joogaya taasna waxaad ku arki doontaan sharciga oo markaasi golihii shacbiga uu ansixiyey golaha shacbiga ee baarlamaanka sagaalaadna wuxuu ahaa labada xilba isagaa isku hayay aqalka oo labada aqal ee golaha shacabka iyo aqalka saraasaa isku haysaa daraad meeshii golaha shacabka aad ku akhrisaan sharcigaas micnihiis waa baarlamaanka federaalka faqradda labaad labada aqal ee baarlamaanka federaalka haddii doorashooda doorashadooda si wada jir ah loo qabto natiijada doorashadana iskuma isku taariikh lagu soo dhawaaqo waxaa kulankooda ugu horeeya la qabanayaa soddon maalmood gudahood oo ka bilaabata maalinta natiijada lagu dhawaaqay aan ka ahayn haddii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed arrin deg deg ah oo markaa jirto awgeeda ay la habboonaato inuu isugu yeero in muddadaa ka hor muddada korkuusan ka hor la qabto macnaheeda waxa waaye soddonka maalmood gudahood ka hor ayuu u yeeran karaa haddii arrin deg deg ay jirto faqradda saddexaad haddiise ay doorashada la qabto taariikh kala duwan oo natiijadan lagu kala dhawaaqo taariikhyo kala duwan aqal walba waxaa kulankiisa ugu horeeya la qabanayaa soddon maalmood gudahood ka bilaabato maalintii mid walba natiijadii doorashadiisa lagu dhawaaqay aan ka ahayn haddii madaxweynaha uu mudadaas warsado intaas waxaa tusaale ahaan labadaas qodobaan ayaa soo qaaday laakiin ilaa shan cutub waan qornay iyagoo sidaa oo u tartiibsan haddana magaciisi waxaan rajaynaa inaan guddiga u gudbino haddii aan la yidhaahdo mudo guddoomiye lafalafaha hadda aan ka magaciisi lafalafaha oo markaa oo aan ka hadlayo waxaa naqal baan ahay xokeynkan u gudbin doonaa haddii ay la habboonaato inuu guddiga ka naqaystaan sida ay sida ay u samaysmayso waxaa waaye sida laysu kala raraayo la soo raraayo laysugu keenay si taxaalka rasaynta cutubyada iyo taxaalka qodobada ay u caddaato markii aan fiirino qodobka koob iyo tobnaad faqraddiisa labaad mudana guddoomiye nidaamka doorashada dastuurkeennu tilmaamay wuxuu ku hirgeli karaa dalkeenna oo dalkeenna oo dhan markii loo qaybiyo degaan doorasho degaan doorasho kastana loo cayimo tirada kuraasta ay qoonto ahaan u leedahay dowladda dowladda oo gudata waajibkeeda oo ah in dhammaan muwaadiniinta buuxiyey shuruudaha ay u sugto amnigii iyo rugihii lagu codaynayey iyo haddii aan la kuuroon yahay waxyaabihii oo loo baahnaa marka meesha xaq iyo waajib baa jira qodobka afartan iyo saddex ee dastuurkeenna wuxuu farayaa in nidaamka matalaadda inuu ahaado mid furan oo qof walba fursad u siinaya inuu ka qayb qaato haddaa u fiirsa inuu ahaado mid furan mid walba yacni qof walba qof walba micnaheeda shacbiga oo dhan waayo intii oo buuxisay shuruudaha ka qaybgalayo inkastoo guddiga uu si fiican usoo fiiriyey usoo shaqeeyey oo uu hadda ka wanaagsan yahay sidii hore oo xukuumadda ay disaan kusoo gudbisay haddana qodobkan qodobka koob iyo tobnaad ee nidaamka doorashooyinka yacni haddana hor yaalla guddiga caloosh unbuu ka furfuray oo yidhi kursi walba waxaa toosa loo dooranaa buu yidhi waa hagaag waa tallaabo horumar ah waaye laakiin liiskii weli koruu ka xiran yahay waa laba boqol iyo toddobaatan iyo shan marka taa ma habboon tahay mise waxaa ka habboon in maaragtaa si kale oo axsaabtan ay ka bixi karaan oo ina suurtageli karto loo sameeyo saa daraaddeed anigu shakhsiyan xildhibaan ahaan waxay la tahay waana soo jeedinayaa in liiska meel baanu gaarnay nimayo waxaa fiican soomaaliya marba waxbaan gaarnaa guusha aan gaarnanayso naga xumaan aan haysano lagama maarmaan labakun iyo lix iyo tobankii markii hore waxoo dhan waa isku jacbursanaayeeno xamara laga samaynaya cartaa lagu samaynaya ilaa aakhirihi laakiin lix iyo tobankii waxaa la gaaray in la degaameeyo la goboleeyo aan idhaahdo gobolladaa la gaarsiiyey hadda puntland way taqaanaa inta kuraas ay leedahay south west way taqaanaa inta kuraasoo meesha agteeda jirta ilaa aakhirihi marka in haddii taas aan gaarnay aan laga laga yani ciriina lasii gelinin oo colaad dambana ay nagu samaynin oo qalaaska aysan ugu kicin waxaa la qaatay iyadoo sidaas ay tahay inaan ka sii horumarino aan idhaahno yani guddiga madax bannaan iyo in laga dhigo heer degmo goboleedka ay joogtay in guddiga madax bannaan iyo dowlad goboleedyada ay wada tashadaan inta kuraas oo ay degmooyin u diri karaan inay u diraan meeshii hadda masalan south west aan ka soo qaado meeshii baydhabo keliya ay ahayd maanta waxay geyn kartaa baydhabo ay geyn kartaa xudur ay geyn kartaa bardaal ay geyn kartaa burhak ay geyn kartaa baraw ay geyn kartaa afgo ay geyn kartaa inta kale ay la samayn karin baydhabo ay reebi kartaa sidoo kale iisheeg puntland in badan bay geyn kartaa garoowe gaalkacyo mashacaarifiye ilaa aakhiri boosaaso qardho waa la geyn karaa marka inaan ka hor yani inaan si tadriij ah dalkan aan u wadno tabarteenna inaan ogaano sida oo maarata shareecadii sunnada aan ku soo barannayna dhehayso raxima allaahu rajulan carafa eh qadra nafsi yacnii ilaahay naxariistiisa u sugnaanaysa qofkii ogaada heerka kartida tabarta iyo taagta iyo tabarta iyo kartidiisa ay gaarsiisan tahay karta marka inaanu garanno si tadriiji ah dalka aan u wadno annagoo tixgelinayna wacyiga ummaddeena meeshuu gaarsiiyey marka taa waxaa iila tahay maarataye taa waxay keenaysaa xisbiga masalan oo ku tartamaya afarta kursi ee la geeyey xudur afartaas kursi u tartama kan u tartama meesha laba boqol iyo toddobaatan shana u tartamayna leex uga yar hanalookaas shacbiga intuu kasoo kobcayo yani wacyigiis kasoo kacay aan u turno shacbiga axsaabta siyaasiga oo kale haddii aan wax ka nidhaahno oo iyagana ay ku xihan tahay arrintan iyada ku xihan tahay su-aalaad badan baan isweydiiyey oo shaksiyan ah runtaa fiican in la sameeyo anigu waa diidanahay waxaanba ma diidani waxaan ka mid ahay dadkii u horseeday in axsaab siyaasadeed sharcigiisa u kadiirgalo dalkan ayaan ka mid ahaa weliba markii ay xukuumaddii waagaas jirtay ee ka gaabisay waxaan u bixinay xildhibaano gaara kow iyo labaatan xildhibaan baan u bixinay private initi baan ku qaadannay ma aha xukuumadda ma keenin barlamaanka ayaa kaxeeyey doorashada nidaamka doorashada ee barlamaanada goboleed waxaanu ku dari karnaa doorashooyinka madaxweynayaasha goboleed marka wuxuu isu bedeli karaa sharcigaani sharci la yidhaahdo doorashooyinka siyaasiga ayuu isu bedeli karaa waxaa waye faqradunbaa lagu daraya faqradunbaad faqrad ku korinaysaa waxaa wuxuu toosiyaa magiis saa daraaddeed markaa wuxuu noqonayaa walaalayaalow haddaad maanta u hiilisaan sharcigan soomaaliya aad u hiiliseen haddii maaragtaa oo aan
rofesor maxamed shee cismaan jawaari oo ahaa guddoomiyihi hore ee golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya ayuu kaasi ahaa oo maanta khudbadaasi ka horjeedinaya kulanka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya
xukuumad walbaa ee timaada waxay raadinaysaa xal xalse ma imaanayo intaan la helin xaq wadajirkeennu waa xal iyo xuquuq
qaladka dembigay galeen iyaga oon ka qoomamayn iblaysku isii qurxiye weliba iyagu isla quman
xulasha wareysadaa dhegeysanaysaa reediyo cadana oo la socotaan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan hirshabeelle ayaan markiin aadaya oo maanta kasoo muuqdeen rag loo haysto dalkii taliya qeybtii booliiska ee gobolka hiiraan ee maamulka hirshabeelle oo ka dhacay duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ee hirshabeelle maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalk soomaaliya qeybta toddobiyo labaatanaad ayaa maanta waxay u fadhiisatay dhegeysiga dhegeysiga labaad ee dacwad loo haysto lix qof oo ku eedeysan kulanlaanshaha dalkii taliyaha qeybta booliiska gobolka hiiraan soomaaliya allah naxariista marxuum maxamed macow xalane dhegeysa dacwadaas ayaa waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah bulshada magaalada beledweyn madaxda iyo howlwadana ka tirsan maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalk soomaaliya xaafiiska xeelanta ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya ayaa dalbaday in eedeysanayaasha la xukumo ciqaab u dhigantaa taliyihii qeybta booliiska gobolka hiiraan ee soomaaliya allah u naxariistee marxuum maxamed macow xalane gaashaanle maxamed cabdulle aadan oo ahaa gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk ah ee soomaaliya qeybta doo iyo labaatanaad ayaa fadhiga maxkamadda ciidamada qalabka sida soo xiray wuxuuna sheegay in maxkamaddu ay go-an ay kasoo saari doonto xukunka eeda loo haysto raggaasi lagu eedeynayo dilkii marxuum maxamed macow xalane sida markhaatiyaasha u kala qaadeen ayuuna xafiiska xeerlaanta u kala qaaday xafiiska xeerlaanta wuxuu u arkaa eedeysanaha koowaad ninka la yidhaahdo goobe eedeysanaha labaad waxaan u aragnaa inuu yahay maxamed cabdulla dege kan saddexaadna waxaan u aragnaa geedi udule inuu yahay saddexda kalena inay yihiin mutaabiciin ku atraacsanay mudane guddoomiye garsooreel maxkamadda sharafta leh waxaan sugaynaa oo xafiiska xeerlaaantii dhibanayaashaba ay sugayaan oo cadaalad muddana aan ka wada sugayn cadaaladda aan sugayna ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa ayuu ku sheegay waana aayadda qur-aanka kariimka oo xafiiska xeerlaanta uu soo qaata suuratulbaqra oo ilaahay ku tilmaamaya qofkii qof dila in lagu qisaaso arrinta korneelka ma ahan arrin fudud ma ahan arrin lagu dhammayn kara geed hoostiisa ma ahan arrin lagu dhammayn kara reere isfahmay ma ahan arrin lagu dhammayn kara dowlado isfahmay arrintii maxamed macow aayaddaas qur-aanka keliya ayaa lagu dhammayn karaa waxaana kaa codsanaynaa mudane guddoomiye garsoreel maxkamadda sharafta leh saddexda eedaysano ugu horey in qisaastii maxamed macow lagu fuliyo oo ah dil toogasho ah saddexda kalena ciqaabtooda kale ay maraan codsigayga ugu dambayna sidaas waa mudane guddoomiye garsooryaal waxaan soo bandhigin waa eedio mutakaamila markhaatiyaal ilaa lix ah markhaatiyaasha ilaa lix wax loo gaarsiinayna waxay ahayd inuu kiiskan caddaado lixda dhammaantood waxay isku jiho ahaayeen ama isku war ay ahaayeen qaabkay wax u dhaceen ma jirta waa sax hebela xabadiisa kuma dhicin laakiin mudan gudoomiye waxaanu nahay dad aqli leh waxaanu nahay dad soo shaqayn muddo ah waxa dadka meeshaan fadhiyo intooda badan dowlad ayay kusoo wada shaqeeyeen waxa meeshay ka dhacay qaabkay u dhaceen iyo sida loo shaqaynayay iyo qaabka loo shaqaynayay dhammaan waa wada garanayn laba xidigle xooga maxamed cabdulle barqadle oo loo yaqaano maxamed dige laba dable xooga geedi axmed siyaad saddex dable xooga axmed muuse fiidow afar dable nisa cali cabdi maxamed shan shacab khaliif cabdulle maxamuud lix shacab cabdi cumar habarwaa oo loo yaqaano goobe eedoodii halkan ayaa ku gabagabeynaynaa garsoorka ayaana go-aanka soo saari doona waa mahadsantihiin fadhigii maxkamadduna waa inoo xiran yahay wabilahi towfiiq
xulasho wareysiada dhegeysanaysaa radio caadan la socotaan magaalada caasimada muqdisho ayaan dib ugu laabanayaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka soomaaliya mahdi maxamed gulid qatar ayaa maanta uu magaalada caasimada muqdisho uu ka daafuray madasha saddexaad ee siyaasadda dhaqaalaha qaranka oo maanta iyo berri ka socon doona magaalada caasimada muqdisho madasha waxaa soo agaasimay golaha dhaqaalaha qaranka oo dowladda federaalk soomaaliya kala taliya arrimaha dhaqaalaha dalka iyadoo lagu saleynayo cilmibaaris dheer iyo cadeymo sidoo kalena ay dowladda federaalk soomaaliya siinaya talo iyo hagid ku aadan diyaarinta dhaqangelinta siyaasiyada ee dhaqaale oo taya leh kana caawin doona iskudubaridka kheyraadka dalka iyo dibadda iyo fulinta qorshayaasha dhaqaalaha maaliyadda waddanka waxauu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay u taagan tahay ka shaqaynta ee dhaqaalaha wadanka si u sir ugu kici lahaa
siyaasadii lagama shaqayn karo nidaam maamul oo hufan oo waxyaabaha kala duwane aynu ka hadlayno musuqmaasuqa la dagaalamkiisa iyo lagaga hadlayana hadda kulankan saddexaadna ma suurtogelayo haddaan hab maamul iyo nidaamka dowladnimo ee jireeya siyaasadeeda dalkaasu leeyahay aanu ahayn mid hufan kaasina wuxuu ku suurtogelayaa hay-ado taabagal ah si loo sameeyo inuu dhaqaali jiro marka dhaqaaluhu waa lafdhabarta iyo halbowlaha jiritaan dal afkaarta iyo aqoonta iyo maskaxda ballaadhan ee dhaqaalayahankiinan isu yimid aad maanta iyo berri iyo saadambe ka doodi doontaan dhowrka cishoo shirkani jiro waxay waxtar markaa u yeelanaysaa sideen dhaqaalaheenna u kobcinaa sideen isu taagnaa sideen u jiri karnaa qaran ahaan doorkanna waa muhiim markaan mowduuca eegay dubahabaynta loo baahan yahay si deganaansho dhaqaale loo helo dhaqaalaha deganina uu ahaado mid jiritaan dheer leh haddaan isku dayo inaan si kooban u turjumo reforms for stability and sustainable economic growth ama development sidee loo heli karaa dhaqaale stable ah dhaqaalahaas stableka ehe degan sideebaa uu u kobci karaa oo uu dalkii adeegyadii u baahnaa shaqo abuurkii loo baahnaa horumarkii loo baahnaa kaabayaashii dhaqaalee dalkaasi u baahnaa uu wax uga tari karaa si loo helo dhaqaale degan waa in la helaa siyaasad degan waxaa isleeyahay siyaasad degan ayaa saldhig iyo bays u ah in la helo dhaqaale degan waxaan nasiib u helnay doorkan marka siyaasadda soomaaliya labaatankii sannadood ee u dambeeyey aynu dib u milicsano laba hogaamiye oo iimaankoodu sugan yahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo gartay in ay ka shaqeeyaan stability xasilooni siyaasadeed taa macnaheedu ma aha inaan leeyahay yacni khilaafyo ayna soo baan u jeedaa een hore u dhici jirtay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu waxay garteen in dhaqan siyaasadeed oo cusub la abuuro oo ah in la wada joogo lana wada shaqeeyo waxna loo qabto ummadda soomaaliyeed taasina hormuud u noqoto haddii la helo siyaasad degan dhaqaalaha degan ee maanta halkan aad kaga hadlaysaane in uu suurto geli karo dhaqaalaha degan ee aasaaskiisa iyo sal udhigistiisa aynu isla garan karnaana uu u baahan yahay in uu joogto noqdo oo sustainable noqdo marka siyaasaddaa degan ayaa u noqonaysa saldhig dhaqaalihii degan ee aynu lahayn ee ha la sameeyo ta labaad ee iyaduna muhiimkii waxa weeye in la helo nidaam maamul oo muddo ku filan leh waxaa laga yaabaa dhaqaalayahankiina qaarkiin ama dhaqaalayahanka adduunka waxay aaminsan yihiin si loo helo dal koboc dhaqaale oo fiican oo hufan oo ku filan inuu helo hoggaanka dalkaa jira inuu wakhti ku filan helo lix sannadood toddoba sannadood oo dalkaas nidaamkiisu uu jiro innagu waxaynu qaadannay waxaynu ku dayaynay maraykan iyo dalalkaas waa hore shaqaystay wax qabsadayoo dabeedna waxaynu nidhi four years unbaynu u baahannay teram afar sannadooda sannadka u horeeya waxay ahaan jirtay un in qofkii iyo maamulkii iyo golihii isla qabsado laba sannadood haddii la joogana ima kadanba inta aan waajahayno sanadka afraad haddii lasoo gaadho waa habartaha ku tabato qof waliba kursigiisu ka fikirayaa xildhibaan kursigiisu ka fikirayaa xukuumaddii iyo hogaankii kursigiisu ka fikirayaa marka muddo ku filan waxay noqotuunba laba sannadood oo weliba awal horena ay barbar socon jirtay mooshin iyo xilka qaadis iyo ra-iisul wasaare la rido xukuumad cusub oo lasoo dhiso xukuumadda cusub intay isku isla qabsanaysa ay nidaamkii baranayso xilkii la wareegayso marka waxay la tahay si aynu dhaqaale degan u helno dhaqaalaha deganina uu u ahaado mid taabagal ah oo muddo dheer jira waxaa loo baahan yahay siyaasad degan dubahabaynta dastuurka oo wasiirka dastuurka iyo hay-adaha kale ee dastuurka ay ka shaqaynayaan waxaan isleeyahay miyaynu afar sannadood ina anfacaan hadda u hadli maayo uun maanta madaxweyne farmaajoa jooga laakiin mustaqbalka ciddii iman doonta ma shan sanna ina anfacda mi lix sanno mise toddoba sanno si wakhti loo siiyo maamulkii wakhtigaa jira dhaqaale dubahabeyntiina dib looga shaqeeyo teeramkan afarta sanno ee koobani miyuu inagu filan yahay ama mas-uuliya dowladda soomaaliyeed buu ku filan yahay deganaanshahaas markaa siyaasadeed ee loo baahan yahay in lagu shaqeeyo ayaa deganaanshaha dhaqaale ee uu dalkeenu u baahan yahay in salka loo dhigaa waxtar weyn u yeelanaysa meelna inagu hogaamin doonto arrinta kale muhiimkii waxa weeye ee soomaalidana had iyo jeer lala xidhiidhiyaa musuq maasuqa iyo la dagaalanka musuq maasuqa si fikirka laynaga qabo la yidhaha had iyo jeer soomaaliya halkaasi kaga jirtaa aynu wax uga qabanno waxay dowladdu ku dadaashay in waxyaabaha suurto gelinaya in la adkeeyo inaanu musuq maasuq dhicin laga shaqeeyo sida sharcigii la dagaalanka musuq maasuqa oo madaxweynuhu saxeexay istiraatiijiyadda iyo qorshihu hadda dhammaystiran oo wasiirka cadaaladdu ka hadli doono iyo guddigii oo aanu samayn doonno haddii la yidhaha komishankii qaran iyo waxyaabihii xisaabaadka iyo maaliyadda maamulkeeda dhiirigelinaya sida b f m iyo hantidhowrka sharcigiisii iyo shuruucdii kale sida refinyuga ama dakhliga oo golaha wasiirada maray laakiin waxaan doonayaa aragtida had iyo jeer laynagu sheegay soomaaliya halkaasay beersabshan ahaan kaga jirtaa musuq maasuqa iyo qofka soomaaliyeed fikirka uu ka qabo madaxweynihii somalilan ee hore ayaa dhowr goor la weydiiyey daahir riyaale kaahin ra-isul wasaarka xanka dowladda federaalka soomaaliya mahdi maxamed guuleed qadir ayuu kaasaha oo shir caalami ah oo lagu hadla dhaqaalaha iyo siyaasadda qaranka maanta ka daafuray magaalada caasimada ah ee muqdisho qayb gudumee barnaamijka ayaan soo gaarna waxad kusoo dhawaataan kalamaan
karaamadiyo sharaftiyo kalsoonida allahayo soomaalida ku soo celi adaa kariine allahayo allahayo ku soo celi ulumadiyo siyasigan dagaalamay allahayo karaamada ku soo celi ada kariim e allahayo allahayow gu soo celi danleeyba isku haysta diinte allahayow karaamada ku soo celi adaa kariine allahayow allahayow ku soo celi warwar mahaysiine sanadkan waxaa la yidhaahdaa ila meerayso markii hore waxaa isla meeraystay siyaasiyiintii waana la ogaa dhaartii ka dhacday markii xigti waxaa isla meeraystay culummadii oo waa la ogaa banaabaxyadii ka dhacay haddana waxaa isla meeraysanaya culummadii iyo siyaasiyiintii waana la ogaa wixii laayf ka dhacay aryaada geeli ay carraweelo hore iyo gadaal isku xidhiirisa waxay tidhi allahayow allahayow uuru bixi war adeera qoladanan jaarkanay miyay karaama beeshay wara ilaa hadda ma ayna culammadii somalilan oo laayf soo gashay hoy meeha fadhinne unuka reer xamrweyne adiinahne geel oo la qalaayo meel oo maraaya markii aragno waxaan dhihi jirne geel oo gulaalo gumbullax yoonkaaneyti geel adarsado xamurweynas daaqoya may qudaartamaas cunaa bacdeen ninkii lahaa meehanas fadhiya ushiisas wataa ma jirsado maxasigi dayaa aryaa xamarweyne keniya malay daaqaaye waxaad ku diidee beriga in geel daaqo war sidaad malaaya ugula yaabi jirtay ayay geelay ula yaabi yihiin war maalmahan culimmadii hadlaysay waxaa ila macquulsanaa sheekh cabdixayi xayiyaad ba leedahay xow macquul u ahaa waayey wuxuu yidhi diinteennu diin la isu gaalaysiiyo laysku aflagaadeeye ma aha waa diin la isugu nasteexeeyo wanaagga iyo wax suuban la isugu sheego ciddii khaldan tahayna in loo nasteexeeyay mudan tahay ee in qalad kale la sii galoo lasii fogeeyahay ma mudna war horaa waxaa loo yidhi qaran dubay qalfooftiis intaan hoos qandoodnaa khayrkeenna dhaafeen qalad laguma saxo qalad aryaadhaha waaga cartaan waxaan maqli jira xaq maahee waa xal qalalaasa dimidba qoorta leesu gale qadirow adiga kala qabooji kare qalad maa qalad lagu sahayaa oo hadda galmudug waxay ka dhismi la'dahay ma qalalaaso siyaasadeedba mise waa qalalaaso diimeed maye waa lamadaad sheegtoo lagu sii daray qalalaaso qabyaaladeed ay ka dhismi la'dahay war waxaad sheegaysaan oo dhan maahane qandaraaska anaa qaadanaya weeye warwar mahaysiine wararka ayaanta tagna ayaan ku xasuustaye masaajidka adkaxyo ku yaalla markii imaamku salaaddii dadka ka bixiyey ilma adeerayaalow salaadow nugu daahiye ju how orana miyuu yidhi war madhiina naga dhegayso markii salaadda laga baxay wadaad weynoo safkii hore fadhiyey ayuu yidhi shiiqow noo duceey wadaadkiina wuxuu ku duceeyey kuwaan aakhiro gablamin jidhkooda cadaabtu gubin allow naga yeel dhammaan imaamkii ayaa soo booday wuxuu yidhi shiikow tan duca ma aha heestaanna farxiyo fiskay aan ka maqli jiray kadib shiikii duceeyey ayaa soo booday wuxuu yidhi adugu heesaha ma dhegaysataa imaamow oo imaamku wah wah wah wabadigaa darreed show u dhihi waayey war cabdullow ma joogtidu yaan lagugu fadwoon inta layf la soo gale warwar ma haysiine soomaalidu musuq iyo beenta ay madaxdeeda ku eedaysa dhaqan uu wada yahay musuq maasuq soomaali waa meheera daadiya miyaadan maqli jirin oo hadda waxaasma madaxdaa niyadda ugu dhisaysaan musuqa waa laydinla qabaa hays yidhaahdeene war dad waalnaatiina warkaa naga dhexgelinine wiilaa macallinkii dugsigu wuxuu ku yidhi macallin awowaa dhintayoo la soo aasiya marka in lii fasaxo rabaa macallinka waa soo fasaxo wuxuu yidhi allah u naxariistay orod wiilkii oo gurigii joogo awoowe la fadhiyo awoowe wuxuu arkay macallinkii oo meel dheer ka soo socdo maandhow macallinkii dugsiga soo socdee maanta dugsi ma jira miya wiilkiiyaa wuxuu ku jawaabay awow macallinka waxaan fasaxa u soo qaatay inaa adiga dhimatay ee dhuumo maandhow hay cunin oo yur oo shakfir ma dhahyo hee abkow war musuq maasuga lama sharce kan madaxda musuq maasuq beesi la ere kan ciyaalka yaryarna musuq maasuq baleenga la ere war ayaantan cayaarta socotaa musuq maasuq banooni ma ahana waa dhab cad iyo madow weeye banooniguna waa dhammaatay guduud miyaa lagu soo deray war jaalaa lagu soo darayna dhegayso waa beri dharkeeday waa kuwa isku riiqma maantana waxaa yugandha ku ciyaaraya jabuuti iyo soomaaliya oo ugandha marka lagu cayaarayo ma waddankooday naceen aroo cayaarta cayaartiiniyoo kale maaha oo wax lagu dheelaaye war cayaartan taad moodeen maahana warka naga dhegaysta qadiijo maxamed deeriye wasiirka dhallinyarada waxay laaf soo gelisay guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddoomiye ku-xigeenkiisa hadda ciyaartooyday la hadashiido iyagoo laaf ku jira yaa alloo adduunya gaddoon waaye dhibaatada waddankeenna ka jirta ayagoo og madaxdii may banooni leef u galeen aryaa ma waadan maqal adduunyada haddii la gedi lahaay ratigaa iga garbabeelee calooshaan ka rara lahay ninkii yidhi war cayaar ma taqaanin waxna kama ogidin anigaa daawanaya i dhegaysta soomaaliya iyo jabuuti eber iyo eber bay ku dhammaata cayaartoodii waana laysmari waaye dagaal la ysugu qorrax dhacsada haddaad maqli jirteenna cayaartaas waa la ysugu qorrax dhacsaday
reer mudug baloorinad hooba fiirsadaayan dagaal dagaal leeka daraan wal assalaamu calaykum tion ka hayna dagaalanka jirnaba ma aragna anna war jabuuti iyo soomaaliya waa dad isku mid ah oo walaalo ah marka hadday kala ray lahaayeen in la kala taageeray noqole eber iyo ebertaa la qaatay marka haa waa isku turayeen midba midka kale gool ha ka dhalinu islahaa sidaasay eber iyo eber ku noqotay warwar ma haysiine ciyaaryahan ka soo jeeda mudug ayaa intuu qalad geliyaa roosilisi markaasaa la yidhi garoonka ka bax markaasaa wuxuu yidhi talbel iyo haddaan gaalgacyo joogi lahaa waxaan liimisiin lahayn asagoo asagoon tooreydiisa sidan xabab cayaarka dhex jari haayay warwar ma haysaane cayaar cayaaraad ka hadlaysaan iyo waxaan loo joogine duufaannadii laga digaya dalkii dhinac ka soo bilaabaa la yidhi roobabkiina waa ka soo horreeye ilaa hadda dadku dhintay ma maqan laakiin khasaare hantiyeed baa ka dhacdaa la yidhi marka ilaahay dadkeenna ha badbaadiyo war roobabka duufaanta wataa xeebaha puntland iyo somalilan meelo ka mid ay ka bilowdeenaa la yidhi marka allaha ka badbaadsha dadkanagay si dhow ha loola socdo abwaan cali dhuxul maxamed allah u naxariistay waxuu hore u yidhi tanyashale hal eel horogtayoon cunin cantoob cawsa ee ciifageed loogu xidha ciil wax la eg maarag ee caynkaa nin maa igu celaa carabya soomaali
shimbir dab magaalo jirna geego dabgaaday waana buul iyo gubtiya leeri abdulimo gobii jirna geega gobyay soomaali arab waayaha ka dhamay ngeangeangatinli kureebi warwar ma haysiine ra'iisul wasaare ku-xigeenka mahdi maxamed guuleed wuxuu yidhi si xasiloono siyaasadeed loo helay mudaxilaadka dowladda ha laga dhiga toddoba sana ilaa siddeed sana warjay eedankasni koow dheh silan welba gabayadiisan dhimaatiroon la jeeda oo doorashadii adeer miya iska dayseenba war maya ra'iisul wasaare ku-xigeenka u bogay xukuumaddan aan la ridayna waa la qabanayaa doorashada war anugu waxaan la yaabay xildhibaana fawsiye xaaji aadan waxay tidhi dadka doorashada qofka iyo codkaa diidaya musuq maasuq iyo doorasho dadbanay rabaan marka anugu waxaan la yaabana haddii leela doorasho qof iyo coda ha la galo oo xildhibaanada ha laga soo doorto deegaanadooda fawsiya xaggee ka soo gelaysaa doorasho ee walaa hore loo yidhi dadow ina dadbane dadabdadab laguu qaato warradan waxba garan maysaane fawsiye xaaji aadan awalba xamar baa lagu doortay war fawsiya shirka hobyood bay ka qayb gasho waana reer hobyo war naga tag xoogga waddaniyiinta ee codka sugaysaay xoogga waddaniyiintu cod badanaa farmaajona ma dooranayaan fawsiyana ma dooranayaan aryaadhaha arrintaanu waa kala dhacdooye horaa waxaa loo yidhi suus waa jabay suusac waa baaree siyaad weligii haw saaraado marka sidii oo kale sidaan weligoor haw saaraadeena iskama dhaaftiino war adeer malmaluuqaasa idinku badisay soo maaha war may dheegi jiray raggii madiga ka haray runtii maaniga ka baqaye adigana maday isaaqow heeskudheelkaan kugu nacay raggii maadiga ka haraye raalliya maanigaan hayne waaye ama raalliya ahaada ama ha ahaanine wallaahi uma wallaahina meesha waa ku jirtaayo ogaada warwar ma haysiine nin siyaasi wuxuu yidhi xildhibaanada galmudug loo soo xulaaye inay lacag aruursadaan ee qofkay rabaa inay u codaynayaan war dawanka kana weligaa ma dheegnan lacagna waa qaadasho odna waa ku shibis oo yaab waaye ma taasaan nugu cusubne hoy bacdeen beesdada waa qaadaye codkana waa diidaya gaadaye war adeer qaranka somalilan lacag iskuma doortaan laakiin wakhtiga kororsadaa soo maa warna miyaw maysiin lahaa musuq maasuka heersarideeri irkaasaska shareerohay lankii beesilisi ino kutublika dhaari madaskadamba le odooya maro hayte warwar ma haysiine axmed madoobe baarlamaankii wuxuu ka codsaday in muddada uu soo magacaabay wasiirada sagaashan casho loogu daro wuxuuna yidhi dib u heshisiinaan ku jiraa marka waxaan u malaynayaa inuu seyraar iyo xiddi golaha wasiirada ku soo diri doono waree cabdirashiid jamal xaggee looga tegaya habsiga la keen maami mawleef soo galo layf xaal looga qaadaa warwar ma haysaane cabdirashiid janan waaba ninka dhaba wakhtiga loo dheeraysanayo lala sugaya magacaabista wasiirada xilligu xabsiga ka soo baxayo waar axmed madoobe cirka miyaan loo dirayn ardawladu waxaa la yidhi la heshiye war brofesor cabdiwahaab laydhaah wuxuu yidhi tigreen nimanka la yidhaaho iyo imaaraadka carabta iyo soomaalidii farmaajo ka soo hor jeeday ayaa isku xidhmay buu yidhi cirka in loo dirayna u dhowda uu yidhi farmaajo iyo abii roga brofesoorkaas anteena dheera warwar ma haysaana abii axmed biladii noobel baray soo doonaa la yidhi xafladda ka soo qayb gal markaasuu yidhi wakhti uma hayo mashquulan ah horta aabow axmedkan aad sheegaysiin waa ina aayo ma ii sheegi kartiin warwar ma haysiine duqii magaalada nairobi musuq maasuqaa lagu eedeeyey iyo inuu lunsaday malaayiin dollar kadibna asagoo dalxiis u jooga magaalo kale ayaa ciidan jeegada ku soo dhegin xabsigana waa loo taxaabay aryaadhaha ninkaas waa faan badnaa jiriye muxuu isu difaaci waayey hadda ma dadkii shalay wajeer lagu laayo lagu eedeeyey guddoomiyaha waraadha war ma haysiina waxaa la yidhi hunnuhunnu hadal maahan qarankaanina u fadhin maayo mucaarad iyo musuq maasuq wax wada aryadhaha waxaan soo xusuusnay heesti aheeday hunnuhunnu hadal maaha hadal maaha himbiriirsi waxaanag maaha waxaanag maaha
way mahadsan yihiin saaxiibada xubinta kalamaan intaana ka bixin haddaana fiirino maamulka somalilan ayaa ka caaminaya dhismo dowladda federaalka soomaaliya lagu eedeeyey inay ka dhisiso qeybo ka mid ah gudaha maamulka somalilan dowladda federaalka soomaaliya ee dhismaha maamul cusub ka wada qeybo ka mid a gobolada sool iyo sanaag sida uu sheegay gudoomiya xisbiga mucaaradka ah injineer faysal cali waraabe faysal cali waraabe gudoomiyaha xisbiga awcud ayaa dowladda federaalk soomaaliya wuxuu ku eedeeyey inay ka howlan tahay in maamul cusub ay ka dhisto goboladaasi uu sheegay in deegaankaasi ay ka mid yihiin maamulka somalilan barnaamijka intaas ayuu ku dhan yahay tan intaan barnaamijkan dibda ugu kulmi doona waxaan kaga tegay heestii bilowga barnaamijka idin ballanqaaday barnaamijka halkan wax soo saarkaana ka timin anigo xasanan saaxiibka cumar axmed ibraahim saxiife ee barnaamijka dhanka farsamay qaabilsanaa tan intaan barnaamijkan dibda ugu kulmi doono nabaday
haddiyaan islamnahay aslubtii xishoobkiyo ehelkiis jalayo allah kacabsigiine ninka ugu indheerba dadka ugu ayaan garan ninka ugu indheerba dadka ugu ayaan garan isaguna muqdee abeya Thank you. مدح يا ابن الكرم يا أمان ذوديرا أبر يا قمر كرم
وقتهين الاسكابة وحايب نعضلي عمر قاد وايو الله عاصم
ninka ugu ildirba dadka u ayargaran ninka ugu ildirba dadka u ayargaran
isaguna muqdee
Yeah.